dadkan oo ka cabanaya shirkadda safaricom oo ay leedahay dowladda kenya ayaa sheegay inay dhibaato xoogan ku qabaan taawarka birta waxayna shaaca ka qaadeen inay ka cabanayaan anteenka shirkadda iyo guuxa matoorka dhex yeela shirkadda arrintaas oo dhibaato xoogan ku ah dadka waayeelka iyo carruurta yaryar waxay tilmaameen in carruurta ay ku dhagabeelaan guuxa matoorka islamarkaana aysan hurdo kuladin haddaba waa kuwan qaar ka mid a bulshadaas oo la hadlay saxaafadda waxayna farta ku fiiqeen dhibaatooyinka heesta aasho diiriidda wuu laydhahaa xaafaddaan maamada joogto oo weyna aniga ah birtaan dhib aan ka socdaan inaan ka sheegaan rabaan ka hadlaan rabaa birta dhib weyn oo saa'id ah igu haysaa meel iyo xaar oo tamira iyo xinkeeda aniga tiri toddobaatan aan ku jiraa waan u gegsan waay xaafadda sunnaa la yidhaahay birta aan aan fadhiya xaafadeedaan ku jiraa wax badan oo ka hadlay jiif iyo dhiisi iyo meel bal meel aan marinin lama arkaayo haddaan ka hor wax nagala qabtina oon aragnina ma laha location dhammaan meel aan tegin ma laha barwaaqow location aan joognaa dhib weynaa birta nagu haysaa habeenka birta aan kulaylka casarta madheera aan bannaan la harsanaynin bannaan la fadhiisanaa ay jirin oraca kulaylka casarta guryaha lagu xaroonaa xaar iyo timbir xaarkeed iyo birta xiinkeeda baan u gegsan waayni dhib saa'id ahay nagu haysaa meel aan geyninna ma laha dhiisi iyo meel kasta meel aan soo marinna ma laha xaafadda oo birta ay ku taalla birtaas ayaan ka nahay dacwo dacwoaan ka nahay dhib badanaan ku qabnaa dhagoolaan noqonnay oo carruurta waa naga dhagabeeleen annagoo waayeellaan wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jirrannay qaylideeda waan ka seexan waayna habeen imaane nooma kala laha guwaceeda ilmihii yaraay ayaa nooga xanuunsaday duqu waayeellaa noo joogo oo habeenka hurdaynin si kastaba ha ahaatee qayladhaanta aan kasoo yeertay dadka ku nool xaafadda barwaaqo oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada mandheer ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa imaanaya xilli marar badan bulshada ku nool magaalada mandheer ah iyo gobolka n f d ay sheegeen inay ku dhib qabaan shirkadda isgaarsiinta safaricom oo ah shirkad ay si toos ah gacanta ugu hayso dowladda uu hogaamiya william ruto madaxweynaha dowladda kenya